bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah slى اllahu عalayhi wعalى alihi waصaxbihi waslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa suuratu lcankabuut waana makiya aayaadkeeduna waa sagaal iyo lixdan aayadood bismi illaahi araxmaani araxiim aliflaamiim axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamana wahum laa yuftanuun allah waxa u ihi subxaanah aliflaamiim allahu aclamu bimuraadih ilaahay baa garanaya wuxuu uga jeeda xuruufta muqatacaadka ah axasiba annaasu dadkiima waxay u maleeyeen an yutrakuu in lagaga tegayo an yaquuluu inay yidhaahdaan aamanaa waanu rumaynay walxaal hum iyaga laa yuftanuuna aan la imtixaamayn ma waxay moodayaan aayaruun in lagaga tegayo afka inay ka yidhaahdaan waa rumaynay iyadoon la imtixaamin oon dhibaato iyo mixan la marin allah waxau ihi walaqad fatannaa wallaahi laqad fatannaa dhab ahaan baanu u imtixaanay aladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey si dhaba ayaa loo imtixaamo mixan loo mariyey falayaclamanna allahu ilaahay wuu ogaani oo wuu ogaani aladiina kuwa sadaquu ka run sheegay waxay afka kaga hadleen ee ay ku dhawaaqeen kuwa ka run sheegee ku dhaqmay ilaahay waa ogaanayaa walayaclamanna waanu ogaan doonaa oo waa ogaan doonaa alleh alkaadibiina kuwa ka been sheegay waxay afka ka sheegeen ee aan si dhaba ugu dhaqmin alla waxau ihi am xasiba ma waxay u maleeyeen aladiina kuwa yacmaluuna samaynaya asayi'aat ay ilacmaala asayi'aati acmaasha xunxun kuwa samaynaya ma waxay moodayaan an yasbiquunaa inay naga dheeraynayaan oo naga baxsan karayaan saa'a waxa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan ama ay malaynayaan baa alla ilaaha xumaaday alla waxau idhi man axadka kaana ahaaday huwa manku yarjuu mid rajaynaya ama ka cabsanaya liqaa'a allah ilaahay la kulankiisa ruuxa rajaynaya amase ka cabsanaya fa ina ajala allah ay fa ina ajala liqaa'i illaah ilaahay la kulankiisa ajasha iyo wakhtiga uu u xadiday la'aatin waa mid imanaya oo aan baaqanayn wa huwa rabbi assamiicu waa ka maqalka badan likulli maa yuqaal wax kastoo lagu hadlayo alcaliimu waa kawu ogaalka badan bikulli maa yufcal wax kastoo la samaynayo waman axadka jaahada jihaadah fa inamaa yujaahidu waxa uu jihaadayaa uun linafsihi ay linafci nafsih naftiisa waxtarkeeda iyo manaafacaadkeeda uunbuu u jihaadayaa waayo ina allaha alle laganiyun waa mid ka deeqtoomay oo ka maarmay cani alcaalamiina caalamiinta oo dhan wax alla waxa ilaahay ka soo hadhay kullu maa siwa allah ayaa caalamiin lagu idlaaqaajinayo insi iyo malaa'ig makhluuq oo dhan ilaahay waa mid ka deeqtoomoon u baahnayn oo laa tanfacuhu taacatu taa'iciina walaa taduruhu macsiyatu alcaasiin kuwa cibaadaysanaya cibaadadooduna ilaahay waxu tari mayse iyagaa dadku ku intifaacaya kuwa dembaabayana dembigoodu alla waxyeeli maaye iyagaa wax isyeelaya alla waxau ihi waaladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu sameeye alsaalixaati ay il acmaala asaalixaati acmaasha wan wanaagsan kuwa sameeyey lanukafiranna wallee waanu ka tirtiri oo waanu ka tirtiri canhum xaggooda sayi'aatihim xumaanahay sameeyeen waanu ka tirtiri oo macnaha waanu u dembi dhaafi walanajziyannahum waxaananu ku abaalmarin doonaa axsana aladii kii ka ugu wanaagsan kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya macnaha acmaashay samaynayeen kuwooda ugu wanaagsan ayaanu ku abaalmarin doonaa alla waxau idhi wawasaynaa waxaanu la dardaarannay al insaana insaankii aadamihii waa la dardaarannay iyo dadkii biwaalidayhi ay biixsaani waalidayh labadiisa waalid wanaajintooda iyo inuu hagaajiyuu u samafalo ayaanu kula dardaarannay xusnaa wanaajin inuu wanaajiyo ayaanu kula dardaarannay alla waxau idhi wain jaahadaaka insaan yahow hadday kugula dadaalaan labadii waalid litushrika inaad ila wadaajiso bi ay bicibaadatii aniga cibaadadayda cid kale inaad ila wadaajiso hadday kugula dadaalaan wa in jaahadaaka hadday kugula dadaalaan labadii waalid litushrika inaad ila wadaajiso bi ay bicibaadatii cibaadadayda maa shay inaad igula wadaajiso shaygaasoo laysa aanu kuugu ahaanin laka adiga bihi shayga cilmun ogaal waxaanad cilmi iyo ogaal u lahayn inaad ila wadaajiso hadday labada waalid kula doonaan alla waxau idhi falaa tutichumaa ha addeecinoo taa ha ka yeelin taasi samafalkii iyo wanaajintoodii ka mid maahee ha ka yeelin gaalnimo iyo shirki inaad samayso alla waxau idhi ilaya aniga xaggayga ayuunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu waalid iyo waladba kulligiin xaggaygaa u soo noqonaysaan oo fa unabbi'ukum dabeed waxaan idinka warramayaa bimaa kii kuntum ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya macnaha abaalkeeda ayaan idin marinayaa weeyi waaladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu sameeye alsaalixaati ay il acmaala asaalixaat had iyo jeer mawsuufka waa la xadfaa oo wasfigan saalixaad unbaa la sheegaa waa loo soo qadarayaa waaladiina kuwa aamanuu rumeeye oo wacamiluu sameeye al acmaala camallada sameeye camalladii alsaalixaati ee wan wanaagsanaa lanudkhilannahum wallee waxaanu gelin oonu gelin kuwa camalka wanaagsan sameeyey fi saalixiina ay fii jumlati asaalixiin kuwa wan wanaagsan ee saalixiinta ah dhexdooda ayaanu gelin oo kuwaasay ka mid noqon allah waxau idhi wa min annaas dadkii waxa ka mid ah man duul baa ka mid ah kuwaasoo yaquulu odhanaya aamannaa waanu rumaynay billaahi alleh fa idaa uudiya marka la dhibo fillaahi ilaahay dartii loo dhibo jacala waxa uu ka yeelayaa mankaasi fitnata annaasi dadka dhibaatadoodii baa waxa uu ka dhigayaa ka cadaabillaah sida cadaabki ilaahay oo kale wala-in jaa'a hadduu yimaado nasrun guul iyo gargaar hadduu yimaado oo min rabbik rabbigaa xaggiisa uu ka yimaado gargaar nebi allow oo guusha aad hesho iyo libinta ama aad qaniimaysato layaquulunna waxay odhanayaan waa sidii aayaddii xalay aynu soo marayno kale oo mufrad hamoodin oo layaquulunna wuxuu odhan hamoodin waayo waawuljamaacihii iltiqaa'u saakinaynkaa loo xadfay marka waa jamac layaquulunna waxay odhan doonaan innaa annagu kunnaa waxaanu ahayn macakum idinka la jirkiinna idinkaanu idinla jiray oo idinla soconnay bay odhan doonaan ee waxaa hesheen wax naga siiya allah waxau idhi awalaysa allaah oo allah miyaanu ahaanin wuu yahaye biaclama ay bicaalimin mid og bimaa fii suduuri alcaalamiina caalamiinta laabahooda waxa ku sugan ee ku qarsoon ilaahay mid og miyaanu ahayn maya waa yahay oo macnaha ilaahay waa kala garanayaa kuwan munaafiqiinta ah ee kolba dhinac u baydhaya ee u dhaqaaqaya iyo kuwa mu'miniinta dhabta ah ilaahay waa kala og yahay oo labadaasi isagama khaldana aclamna waa bimacnaa caalim oo afcalu tafdiilka laga macnayn maayo waayo cilmiga bimaa fii suduuri alcaalamiin ilaahay unbuu u gaariyey cidina lama wadaagto haddaad si afcalu tafdiil ka macnayso dee waxaa la moodayaa mushaarako iyo ziyaado oo inay cid kaloo ogina jirto mana jirto alla waxau idhi walayaclamanna allaah ilaahay wuu ogaani oo wuu ogaani aladiina kuwa aamanuu rumeeyey ee iimaanku ka runta yahay ilaahay iimaankooda runnimadiisa waa muujin doonaa walayaclamanna waanu ogaan doonaa oo waa ogaan doonaa alleh almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ana ilaahay waa ogaan doonaa labada waa la kala muujin oo isku milmi maayaan wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen aamanuu rumeeyeen mu'miniinta ahaa ittabicuu sabiilanaa waddadayada soo raaca markay ugu taag waayeen xoog iyo cudud iyo dhibaato inay iimaanka kaga duwaan oo kaga yacnii kaga hor joogsadaan oo yacnii goodigii iyo cagajuglayntii waxba markay kaga qaadi waayeen mu'miniinta ayaa hadda waxay isku dayayaan inay ku soo jiitaan beerlaxawsi iyo dabacsanaan iyo ballanqaad iyo waxbaanu idiin qaban laakiin labada midna waxba kagamay helin wacdi iyo waciitoona wa qaala waxay yidhaahdeen aladiina wixii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhaahdeen aamanuu rumeeyey ittabicuu soo raaca sabiilanaa waddadayada haddaannu gaalada nahay annakana soo raaca walnaxmil aanu qaadnee khataayaakum gafafkiinana eh annakana soo raaca dembi hadduu jiraba annakaa idinka qaadi oo xambaari ah alla waxau idhi wamaa hum may ahaanin iyagu kuwan gaalada ihi bixaamiliina kuwa ka qaadaya min khataayaahum gafafkooda kuwa mu'miniinta min shay-in ay shay a waxba kuwan gaaladee lena soo raaca annaka haddaad dembaabtaanna dembigiinna xambaarayna eh alla waxau idhi waxba ka xambaari maayaan innahum iyagu lakaadibuuna waa beenaalayaal oo waxay afka ka sheegayaan wax run ah ma aha allah waxau idhi walayaxmilunna waxay qaadi doonaan oy qaadi doonaan oy dhabarkooda ku xambaaran doonaan ahqaalahum culaysyadoodii oo dembiyaday iyagu hore u galeen ah iyo wa ahqaalan culaysyo kale culaisyadaasoo maca ahqaalihim culaysyadoodii ula socda waxay xambaaran doonaan culaysyadoodii oo dembiyaday iyagu galeen ah waxaana dembiyadoodaa ula socda dembiyo kale oo ay iyagana dhabarka ku xambaaran doonaan wala yus'alunna waxaana la weydiin doonaa yowma alqiyaama maalinta qiyaame waxaa la weydiin doonaa camaa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta shirkiga iyo asnaamta iyo qurhunkay walaaqanayeen dee qul haatuu burhaanakum baa la odhan xujadiinna iyo deliilkiinna keena alla waxau idhi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmih reetolkii ayaanu u diray oo falabisa dabeed waxa uu ku nagaaday fiihim dhexdooda alfa sana kun sannadood buu dhexdooda ku sugnaa ilaa khamsiina caaman konton sannadood mooyaane macnaha kun konton la waa sagaal boqol iyo konton sannadood ayuu dhexdooda ku dhawaaqayey oo dacwadda iyo khayrka ugu baaqayey fa akhadahum utuufaan markuu u taag waayee uu habaaray fa akhadahum dabeed waxa qabtay atuufaanu tuufaankiibaa qabtay oo biyihii cirka ka soo dhacay iyo kuwii dhulka ka soo baxay ayaa kulmay oo biyaa lagu halaago oo lagu qarqiyey walxaal baana la halaagay hum iyagu daalimuuna kuwa dulmi fale ay yihiin oo gaaloobay oo shirki iyo gaalnimo galay alla waxau idhi fa anjaynaahu nuux waanu badbaadinnay isaga iyo wa asxaaba asafiinati iyo doonta asxaabteedii isaga iyo intii doonta la raacday waanu badbaadinnay baa alla uu yidhi subxaanah wajacalnaa waxaannu ka yeellay haa doonidii ama haa qisada nebi nuux ama haa badbaadada saddexdaba waa loo celiyey oo wajacalnaaha ay asafiina ama wajacalnaaha ay qisata nuuxin ama wajacalnaaha ay najaat badbaadadaas waxaanu ka yeelay aayatan calaamo lagu cibro qaato lilcaalamiina caalamiinta oo dhan waxay ku waantoobaan oo wax ku qaataan ayaanu doontaa iyo arrinteeda iyo dhacdadaaba ka yeelay allah waxau idhi waibraahiima wadkur xus nebi allow ibraahiima qisata ibraahiim nebi ibraahim qisadiisana xus dadkana u sheeg id waagii qaala wuu yidhi ibraahiim liqowmihi reetolkii uu ku yidhi ucbudu llaaha ilaahay keligii caabuda oo wattaquuhu ilaahay ka cabsooda daalikum kiina alla soo sheegay oo alle keligii inaa caabudaan kana cabsootaan ah ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddii aada ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya marka khayriyada afcalu tafdiil haddii laga macneeyo waa calaa xaddi zacmihim yacni siday ku andacoonayaan khayr agtooda hadduu yaallaba maba yaalle eh laakiin siday iyagu u dhigayaan waxa khayrka badani dee waa tawxiidka iyo taqwada rabbi laakiin waxaa fiican khayriyada inaan afcalu tafdiilba laga macnayne waayo darafka kale wax khayroo yaallaa maba jira haba yaraatee in aslulficilkii khayrka un laga macneeyo oo la yidhaha daalikum kiinna oo cibaadatullaahi wa taqwaah ayaa khayrun khayran lakum idinka sidaasaa khayr idiin ah ilain ka khayr badan weeyaan afcalu tafdiilkuy laakiin marka khayriye un laga macneeyo sidaasaa khayr idiin ah in kuntum haddii aad ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya inamaa tacbuduuna waxa uu ku yidhi ibraahim qoomkiisa isagoo waaninaya innamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanun min duuni illaah ilaahay sokadii waxaad caabudaysaan awthaanan sanamyo oo wa takhluquuna waxaad abuuranaysaan ifkan been abuurad macnaha waxaad iska samaysanaysaan waxaan jirin oo asnaam aan aan xaqiiqo ahayn oon waxba qabanayn intaad samaysataan ayaad weliba ka yeelanaysaan ood odhanaysaan waa aaliho la caabudo oo yacni waxa weeyaan nafci iyo dhib iyo dheefba leh ina aladiina kuwa tacbuduuna aad caabudaysaan min duuni illaah ilaahay sokadii kuwaad caabudaysaan laa yamlikuuna idin ma hanan karayaan lakum idinka risqaa arsaaqad wax alla wixii alla uu ku siinayo ee hadday caafimaad tahay hadday cuud tahay hadday carruur tahay hadday cilmi tahay hadday cudud iyo awood tahay kullu haadaa waa wada risq wixii alla ku siiyaaba waa risqun rasaqaka allaahu iyaah waa risq alla kugu arsaaqay marka laa yamlikuuna idiin hanan maayaan lakum idinka risqa arsaaqad iyo quudin oo macnaha wax alla waxay idin siin karaan oo risqa noocuu doono ha noqdee ma jiro ee fabtaguu dalbada oo doona cinda allaahi ilaahay agtiisa ka doona arrisqa arsaaqadda ilaahay agtiisa ka doona oo nooc walay tahay diin iyo duunyaba ilaahay agtiisa ka dalbadoo ka doona oo wacbuduuhu ilaahay keligii caabuda oo washkuruu umahad u mahadnaqa lahu rabbi ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaa turjacuuna laydiin celinayaaye wain tukadibuu haddaa beenisaan ree makow iminka yacni jumlooyin aayaadka aayaddan ka dambeeya waxay soo kala dhex galeen qisadii nebi ibraahim oon dhammaan marka alla waxau idhi wain tukadibuu haddaad beenisaan ree makow faqad kadaba waa beeniyeen umamun ummado min qablikum idinka hortiin ahaaba waa beeniyeen haddii aad beenisaan nebi moxamed dee umam idinka idinka horreeyeyba ambiyadoodii waa beeniyeen wamaa cala arasuuli rasuulka alle korkiisana ma ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane gaadhsiintaasoo almubiinu ay ilbayinu cad oo waa tasliye iyo laabqaboojin oo dee nebiga xilkiisu waa gaadhsiin laakiin hidaayada tawfiiqda iyo quluubta in la geliyo taasi allay saarantay isaga ma saara awalam yarow oo miyaanay araga maanay ogeyn nimankan ree maka kayfa yubdi'u allaahu sida alla uu bilaabaya alkhalqa abuurista humma yuciiduhu dabeed wuu soo celinayo waayo calaamadahay yacni abuurista alla inuu bilaabay soona celin karo astaamihii lagu aqoonsan lahaabaa agtooda yaalla oo dhulkaa ay ku socdaan uu kow ka yahay ee marna abaarta omaska a noqonaya marna alla uu noolaynayo alla waxau idhi inna daalika arrinkaas oo ah inuu alla abuurka bilaabay soona celinayo calallaahi alle korkiisa yasiirun waa u fududahay oo kuma cusla qul waxaad ku tidhaha nebi allow siiruu socda fil ardi ay cala al ardi arlada korkeeda socda oo fanduruu bal hadda fiiriya oo eega waa nadara tafakurin waictibaar idinkoo eegaya eegmo aad ka fiirsanaysaan oo ka fakeraysaan bal hadda waxaad eegtaan kayfa sida badaa uu bilaabay alleh alkhalqa abuurista alla siduu u bilaabay bal hadda eega humma allaahu dabeed allaah yunshiu isaga ayaa abuuraya annash'ata abuurista alaakhirata ee dambana ta hore siduu u bilaabay ayuu ta dambana rabbi isaguu abuurayaa qul yuxyiiha aladii ansha'aha awala mara kii markii horeba abuuray ayaa dee soo noolaynaya weeyi ina allaha alla calaa kulli shayin shay walba qadiirun kii awooda weeyi yucadibu waa cadaaba yaa rabbi man yashaa'u kau doono tacdiibahu cadaabidiisa wayarxamu waa u naxariisanayaa rabbi man yashaa'u kau doono raxmatahu naxariistiisa oo had iyo jeer mutacallaqa mashiicadu ama saabiq ama laaxiqun baa laga fahmaa inta dambena waxa dambe ayaa laga fahmaa ama waxa ka horeeya marka man yashaau tacdiibahu yucadibudaa laga fahmaya waman yashaau raxmatahu yarxamudaa laga fahmaya ka horeysa wa ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa uunbaa tuqlabuuna laydiin celinayaa wamaa antum idinku maydaan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay cajsi gelin kara oo kaga fakan kara maydaan ahaanin fil ardi arlada dhexdeeda iyo walaa fi samaa samada dhexdeeda toona meelna kagama carari kartaan oo arlada dhexdeeda kagama carari kartaan waaba halkaa ku dhaqan tihiin samadana maxaa loo yidhi waa taxaddi iyo carin iyo awood la-aantooda oo la dareensiinayo oo ay low kuntum fiiha samada xataa haddaa ku sugnaan lahaydeen ilaahay ma cajsi gelin kartaan amaba waxaba looga jeedaa fil ardi walaa fi samaa mutlaqu jihatu sufli waalculuwi jihada hoose iyo sare unbaa looga jeedaa oo xag sare iyo xag hoose meelna ilaahay kuma cajsi gelin kartaan wamaa lakum idiinmana sugnaanin min duuni illaah ilaahay sokadii idiinma sugnaanin min waliyin axad arrinkiinna maamulo oo tawalliye oo idin maamulayaa idiinma sugnaanin rabbi sokadii iyo walaa nasiirin mid idiin hiiliyaa toona waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay biaayaati illaah ilaahay aayaadkiisa kuwa ka gaaloobay iyo wa liqaa'ihi la kulankiisa ulaa'ika kuwaasiya isuu way ka quusteen min raxmatii naxariistayda kuwaasi waa ka quusteen baa alla u yidhi subxaanah wa ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya alla waxau idhi famaa kaana jawaaba qawmih marka jumlooyinkaa hore way soo kala dhex galeene qisadii nebi ibraahim baa lasii dhammaystirayaa oo alla waxau idhi famaa kaana jawaaba qawmih markuu ibraahim qoomkiisii xujada ku oogay ee xaqii uu sheegay tawxiidka ugu baaqay jawaab celintoodii tanay noqotay famaa kaana mabay ahaanin jawaaba qawmih nebi ibraahim qoomkiisa jawaabtooday u soo celiyeen mabay ahaanin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooye wax kalaba may ahaanin iqtuluuhu ibraahiim dila ay bisayf seef qoorta kaga gooya aw xariquuhu ama guba ay binnaari dabku guba labadaa midkood ama seefku dila ama dabku guba fa anjaahu allaahu dabeed ilaahay ibraahiim waa ka badbaadiyey min annaari naartii ilaahay waa ka badbaadiyey oo dabkii waxba ma yeelin bartanka loogu tuuray waayo dabku waa makhluuq amran oo ha gubin baa la yidhi badbaado iyo qabow u noqo inna fii daalika ay ilinjaa ismu ishaaraha waxaad u celisaa masdarka anjaada laga fahmaye injaaga oo inna fii daalika ay inna fii daalika alinjaa badbaadintaa ibraahim dabka laga badbaadiyey waxa ku sugan la aayaatin calaamado lagu cibro qaato ayaa ku sugan oo liqowmin qole ayay ugu sugan yihiin qoladaasoo yu'minuuna rumaynaya kuwa iimaanka leh waa calaamaad ay ku cibro qaataan baa ugu sugan waxa weeyaan arrintaa ibraahim ku tacalluqda wa qaala waxau idhi ibraahiim inama ittakhadtum waxaad yeelateen uun oo samaysateen min duuni illaah ilaahay sokadii waxaad samaysateen uun wax kalaba maahee awthaanan asnaam baa samaysateen oo maxaa u samaysateen mawaddata baynikum jacayl dhexdiinna ahaaday dartii baa u samaysateen oo mawaddata mafcuulu liajlihi ku nasbi fil xayaati dunyaa nolosha tan adduunyada dhexdeedana aada isku jeclaataan macnaha asnaamtani maanta waxaad ku samaysateen jacayl iyo oggolaansho aad maanta isla ogoshihiin laakiin oggolaanshaha iyo jacaylka maanta waa laga dambayn oo waxbaa ka daba iman humma yowma alqiyaamati dabeed maalinta qiyaame halkaa markaad isugu timaadaan yakfuru wuu ka gaaloobayaa bacdukum barhkiin bibacdin barhka kale barhkiin barhka kale waa ka kufriyayaa oo qolo walba qolada kale madax iyo mijaba waa la kala beri noqon oo wixii waa la ysku dafiri hore lagu wada socday wayalcanu wuu nacdalayaa bacdukum barhkiin bacdan barhka kale oo madax iyo mijaba waydin isnacdali doontaan kuwii atbaacda ahaa iyo kuwii matbuuciinta ahaaba waad isnacdali doontaan wa ma'waakum hoygiinnuna madax iyo mijaba annaaru naarta weeyi wamaa lakum idiinmana sugnaanin min naasiriina wax idiin hiiliyo idiin gargaaraana idiinma sugnaanin haadihi suura ilaahay tabaaraka wa tacaala bilowgeeda wuxuu inoogu tilmaamay mawaadiic muhiim ah waxaa ugu horeeya ikhtibaaru nnaasi fi dunya sunnat ullahi fii cibaadihi wa jazaau lfaa'iziin dadka in adduunyada lagu imtixaamaa waa dariiq ilaahay hore u jideeyo addoommadiisa uu kula dhaqmo oo addoommada in adduunka lagu imtixaamaa waa sunna kowniya ilaahay hore u qadaro u jideeyey marka sunnadaa kowniga ee hore ilaahay u jideeyey ayaa laynoo tilmaamayaa oo imtixaan inuu lagama maarmaan yahay oo mu'miniintu ay marayaan dadkana lagu kala saarayo waxaa kaloo laynoo tilmaamay dee abaalmarinta ay mudanayaan kuwa imtixaanka ku guulaysta ee aan ku guuldarraysan allah waxa u yidhi subxaanah axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanaa wahum laa yuftanuun oo dadkuma waxay u malaynayaan in lagaga tegayo aayaruun inay afka ka yidhaahdaan waanu rumaynay iyadoon la imtixaamin macnaha odhaahda afka lagu odhanaya rumaynay layskuma daynayo ilaa la kala caddeeyo odhaahdan afku qofka ay ka run tahay iyo qofka ay ka beenta tahay sida munaafiqiinta waayo waxaynu naqaanaa munaafiqiintu dee afka baarkiisa islaamnimadiiyo iimaanka waa ka sheegtaan laakiin caqiidada iyo baatinka iyo qalbiga hoose waa ka gaalo oo kufri ayaa uurka iyo caloosha uga buuxa marka allah wuxuu inoo tilmaamay inaan marnaba dadka lagu daynayn inay sidaa isku huwanaadaan oo u wada yacni isugu milnaadaan oo iyadoon la kala madhin oo aanay kala miirmin maa kaana allahu liyadara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiiza alkhabiisa min aayib aayaddaa kale alla waxa uu ku yidhi ilaahay ma ahaanin mu'miniinta mid kaga tegaya inay sidaasun isaga sugnaadaan ilaa uu kala saaro ka xun iyo ka san oo macnaha iimaankan dusha laga wada muujisanaya ee mu'miniinta la wada yahay dee marka lays imtixaamo ee rafaadka iyo dhibaatadu ay dhacdo ayaa dadku kala soocmayaan qofkay runka ahayd iyo ka aanay runta ka ahayn markaas ayaa munaafiq iyo mu'min kala marhmaya aayaddii kale alla waxa uu ku yidhi am xasibtum an tadkhuluu ljannata walamaa ya'tikum mathalu aladiina khalow min qablikum oo ma waxaa u malayseen uun aayar jannada inaa iska gelaysaan iyadoo aanu idiin iman oo aanu idinku dhicin kuwii idinka horreeye wanaagsanaa wixii hore u helay oo maxaa helay masadhum alba'saa'u waaldaraa'u wasulziluu dhibaatooyin badan baa taabtay oo cudur iyo caydhnimoba leh waa la gilgilay xataa yaquula arasuulu waaladiina aamanuu macahu mataa nasruullah ilaa rasuulka iyo intii rumaysay ay ka yidhaahdeen waa goorma gargaarkii ilaahay waxaana xaqiiqaa marka uu rasuul yidhaahda iyo intii muuminiinta ahayd mataa nasrullah waa xilli imtixaanka iyo musiibadu meel fog ay gaadho ay cuslaatay markaasaa alla ku yidhi alaa inna nasra allaahi qariib hooyaay baraaruga oo soo jeedsada ilaahay guushiisii iyo gargaarkiisii waa idin dhow yahoo idinkama dheera marka inna maca alcusri yusra mar alla marka cusri iyo cunfi iyo dhibaata ay dhacdo ayaa farajka iyo fudaydkuna uu ku xigaa oo marka ay kurbadu kuugu adag tahay waa marka farajka iyo fadxigu uu kuugu dhow yahay laakiin waa inaad naftaada u diyaar garaysaa in lagu imtixaamo imtixaankana aad u adkaysataa nebiguna sala allahu calayhi wasalam arrintaa waa tilmaamo waxa uu yidhi inna cidama aljazaa'i maca cidami albalaa abaalka weyni wuxuu la socdaa imtixaanka weyn oo ninba ninkuu ka imtixaan iyo musiibo iyo fitno badan yahay ee laga imtixaamo ayuu ka abaal iyo ajar badan yahay hadduu ku sabro rasuulku waxau yihi sala allahu calayhi wasalam ina allaha idaa axaba qowman ibtalaahum faman radiya falahu ridaa waman sakhita falahu sukhtu ilaahay qolo markuu jeclaado waa imtixaama ruuxa imtixaankaa rabbaanigaee ku dhacay ku sabra ee raalli ka noqda ila aliimaanu bilqadari khayrihi wa sharihi arkaanta iimaankuu ka mid yahaye raalli ahaanshuu leeyaho rabbi raalli buu ka noqonaya laakiin qofka u cadhooda imtixaanka rabbi dhulka isla dhaca rumaysan waaye qaadan waaya cadhadaa uu u cadhooday qadarka alle ayaa isagana ilaahay ugu cadhoonaya oo uu leeyahay marka mar haddii lagu imtixaamo ama naftaada ha lagugu imtixaamo oo cudur iyo caydhnimo iyo dhibaatooyin kale ha kugu dhacaan ama ubadkaaga ha lagugu imtixaamo ama ooridaada ha lagugu imtixaamo ama amwaashaada ha lagugu imtixaamo dhinacuu doono imtixaanku ha kaaga yimaadee xilliga lagu imtixaamo raalli ka noqo ku sabir waxaad heli doontaa ajar iyo abaal weyn innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum bigayri xisaab xadiidka kale wuxuu tilmaamayey macsharka qiyaame marka laysku yimaadee dadkii la kala xisaabiye nin walba abaalkiisa iyo ajarkiisii oo waafiya la guddoonsiinayo dadkii adduunka lagu soo imtixaamay abaalka marka loo qaybinayo dadkii aan la imtixaamin ee iska fayooba waxay tamaniyayaan in adduunka lagu soo imtixaami lahaa farabadnaanta abaalka loo qaybinaya dadkii la imtixaamay marka qofka adduunka lagu imtixaamaa waa qof ilaahay ajar iyo abaal weyn agtiisa uu kala damcay ilaa adduunya qiimo ma leh halka rasmigae lama huraankee loo socdaa waa aakhiro oo kaa horaysa wa ina daara alaakhira la hiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun nololi waa taa marka halkaa qofka abaal ka helaya dee dadka waa ka sarreeyaa oo lama sinna waxaa kaloo rabbi uu yidhi latublawunna fii amwaalikum wa anfusikum walatasmacunna min aladiina uutuu lkitaaba min qablikum wmin aladiina ashrakuu adan kaiira wain tasbiruu watataquu faina dalika min cazmi lumuur allah waxau ihi subxaanah wallee waa laydinku imtixaami oo waa laydinku imtixaami xoolihiinna iyo nafihiinnaba waxaanaad ka maqli doontaan ahlu kitaabka idinka horreeyey iyo gaalada mushrikiintaba dhibaato fara badan afxumo iyo aflagaado fara badan hadal fara badan oo xun baa idinkusoo idinka soo gaadhi oo dhegihiinna ku soo dhici laakiin waxaa lagu gebagabeeyey wain tasbiruu watataquu faina dalika min casmi lumuur haddaad si sabirtaan oo wax alla waxa dhibaato idinsoo gaadhaysa af iyo adinba wax alla waxa imtixaan iyo musiibo idinla soo darsaysa haddaa u adkaysataan oo ku sabirtaan ilaahayna aa kaga baqataan oo wixii laydin fara yeeshaan wixii laydiin diidana aa ka tagtaan arrinkaasi waa arrimaha waaweyn ee la go-aamiyey ee muhimaadka arrimaha ugu mudan ee ugu muhiimsan baa uu ka mid yahay idan aayaadka waxaynu ka fahmaynaa alibtilaa waa sunnatullaahi fii cibaadih in la imtixaamo addoommada waa sunno iyo dariiqo ilaahay u jideeyey addoommadiisa inuu kula dhaqmo wixii alla uu jideeye uu qadarayna dee inaad rumaysood ku qanacdood qaadataa aday dankuu tahay sallim ilamra ilaa rabbi albashar watruk ilhama wadacanka suu'a waalfikir walaa taqul maa jaraa kayfa jaraa kullu shayin biqada'in wa qadar arrinka ilaahay u dhiib oo u daah warwarka iyo murugada iyo walbahaarka iskaga tag ha odhan wixii dhacay muxuu u dhacay waayo ilaah baa xukumo qadarkiisuu ku yimid dee ilaahay maamulkiisana inaad oggolaato unbaa daw ah laakiin inaad ka hor timaadaa dee waa gardarro ee gar ma aha ilaahay waxau ihi walaqad fatana aladiina min qablihim falayaclamana allahu aladiina sadaquu walayaclamana alkaadibiin waanu imtixaanay kuwan kuwii ka horreeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo saxaabadiisa iyo taabiciintii iyo atbaacu taabiciin iyo ambiyadii ka horraysayba horraysiyo dambaysaba ambiyada iyo rususha ka bilow oo dadka wanaagsan ee alla rumeeyey ilaahay hore waa u soo imtixaamay oo naftooda waa lagu imtixaamay oo waxyaabo fara badan ayaa lagu imtixaamay oo cabsi leh oo dhibaato leh oo dhaawac leh oo dhimasho leh oo nuqsaan leh wax badan baa la soo mariyey marka imtixaanku waa mid soo jireena laakiin hadafka iyo xikmadda loo jideeya imtixaanka waxa weeyi falayaclamanna allahu aladiina sadaquu walayaclamanna alkaadibiin inuu ilaahay labadaa kala muujiyo haddaba cilmiga halkan lagu sheegay ilaahay wuxuu ogaan doonaa kuwa iimaanka ay sheegteen ka run sheegay iyo kuwa ka been sheeguu kala ogaan doonaa maxaa cilmigaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa maaha cilmi cusub oon ilaahay hore u hayn baa usoo kordhay maaha xaasha wakalla tacaala allahu can dalika culuwan kabiira cilmiga ilaahay waa cilmi azali oo saabiq oo horreeyey oo shaygu intaanu dhicinba isagoon dhicinoo qeyboo maqan ayaa cilmiga ilaahay ee hore uu ku tacalluqaa oo ilaahay hore u ogaa qabla wuquucihi intaanu dhicinba laakiin cilmigani waxa weeyi waa qofkii arrintii ilaahay hore usii ogaa inay dhici doonto marka uu dhaco cilmiga ku tacalluqa waa cilmi wujuudi oo mushaahado ah oo cilmiga ilaahay markii hore wuxuu ugu tacalluqay isagoo qeyb oo maqan ayuu ku tacalluqo ilaahay hore usii ogaa iminkana cilmiga alle wuxuu la xidhiidhayaa isagoo dhacay oo ficil ahaan loo sameeyey labada cilmina ka hore ilaahay waxba kuma ciqaabe ka dambuu ku ciqaabaa oo ilaahay addoommadiisa kuma ciqaabo inuu hore usii ogaa inay waxaa samayn doonaan laguma ciqaabo cadaab iyo abaal cilmiga saabiqaa kuma mutaan laakiin waxay abaalka iyo cuquubada ku mutaan cilmiga ku tacalluqa wujuudka iyo mubaasharada marka shaygii uu dhacee la sameeyo markaasuu abaal mudanaya addoonku marka cilmigan waxaa la yidhaahdaa waa alcilmu aladii yataratabu calayhi athawaabu waalciqaab waa cilmiga abaalmarintu ay ka dhalanayso ee qofka ama lagu ciqaabayo ama abaalmarin wanaagsan uu ku mudanayo ee lagu marinayo culimmada qaarkood waxay ka cabiraan cilmulmushaahada waaru'ya yacni aragti si toosa in loo bayaamiyo oo loo kala caddeeyo marka khulaasadu waxa weeyaanuun cilmiga hore saabiqii horuu ugu tacalluqaye kani waa cilmigii mushaahadada iyo wujuudka oo shayga inuu qofkii markuu sameeyo dee abaalkii uu ku muto marka waxa weeyaan kuwani marka mixnadu ay dhacdo iyo imtixaanku ayaa waxa kala caddaanaya cidda iimaankii ku sugnaanaysa iyo cidda ka siibanaysaa kala caddaanaysa oo waxa weeyaan maxaasinu ta'wiilka jamaaludiin alqaasimi wuxuu ku odhanayaa fala yaclamanna allah wuxuu odhanayaa ay yudhiru cilmahu cinda khalqihi bisidqi iimaani aladiina sadaquu fiih yacni waxa uu u muujinayaa addoommadiisa ogaalkiisa uu ogaaday alleh in kuwani ay iimaankii ka run sheegeen maxaanu ku muujinayaa bidalaalati habaatihim calayhi cinda almasaa'ib yacni inay ku sugnaadeen iimaankii markii la imtixaamay oo aanay ka zuulin marka macnaha waxa weeyaan dee waa muujintaa uun cilmu duhuurka iyo ru'yada la muujinayo weeyaan waxaa kaloo jamaaludiin alqaasimi annaasir uu ka soo naqliyey faa'ido uu yidhi qaala annaasir faa'ida dikru lcilmi haahuna wain kaana saabiqan calaa wujuudi almacluum huwa atanbiihu bisababi cala almusabab wa huwa aljaza kaannahu qaala tacaala layaclamannahum falayujaaziyannahum bixasabi cilmihi fiih waa macnahaynu hore u sheegnay uuna wuxuu yidhi cilmiga halkan waxaa loogu sheegay falayaclamanna allaah iyadoo cilmiga ilaahay shaygan macluumkee dhacay uu kaba horreeyey in lagu baraarujiyo uun sababta yacni musababkii in lagu baraarujiyo oo abaalmarinta ah oo kii la sababeeyey ee ka dhalanaya arrintan oo abaalmarinta ah iyo sababta lafteedii in laysku tambiihiyo ayuunbaa waxa weeyaan loo xusay marka waxau yidhi kaannamaa inuu allaah yidhi layaclamannahum falayujaaziyannahum bixasabi cilmihi fiihim ilaahay walle waa ogaan doonaa oo macnaha waa muujin doonaa dabeed wuxuu ku abaal marin doonaa waxa uu ku ogaaday ee ay sameeyeen buu abaalkeeda marin doonaa marka calaa kullin cilmi ka maqnaayoo alla u soo kordhay maaho cilmiga rabbi waa caam oo wax dhacayo waxaan dhicinba uu caam yeelaye waxa weeyaanuun in la kala muujiyo ficil ahaan arrintii markay u sameeyaan oo abaalkay muteenna la kala mariyo labada qoloba kuwa runta ka sheegay iyo kuwa ka been sheegayba ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uhi am xasiba aladiina yacmaluuna sayi'aati an yasbiquuna sa'a maa yaxkumuun asayi'aatina acmaashi baa laga xadfay oo mawsuufka ah sida asaalixaatiba acmaasha looga xadfo oo mawsuufka ah marka alacmaal asayi'aat kuwa acmaasha xunxun samaynaya ama waxay moodayaan inay naga fakan karaan oy meelnaba nagaga baxsan karaan alla ilaahay waxay malaynayaan iyo xukumkoodaa xumaaday ilaahay waxa uu tilmaamay axadka liqaha alle rajaynaya iyo la kulankiisa dee arrintaa xilliga alla u asteeyey inuu yahay mid imanayoon marnaba baaqanay yarjuu yakhaafuna waa lagu macneeyaa yadmacuna waa lagu fasiraa oo macnaha qofka damcayee rajaynaya liqaha rabbi ilaahay inuu la kulmou ajar iyo abaal agtiisa ka helo qofka rajaynaya waa lagu fasiray waxaa kaloo yarjuu lagu fasiraa bimacnaa yakhaafu sida jalaaluddiin almaxalliba jalaaleynka uu ku tilmaamayo yarjuu ay yakhaafu markaa qofka liqaha alle ka cabsanaya oo geerida iyo dhimashadaba ka baqanaya ilaan waa halka laysku abaalmarin doono marka ilaahay la hortaga eh muddaduu ilaahay u xadiduu u qoondeeye waa mid imanayso oo marnaba baaqan mayso hadduu ka baqdo iyo haddaanu ka baqanba culimmada qaarkood waxay yidhaahdeen jawaabka fa ina ajalallaahi in laga dhiga ma aha oo shardi looga dhiga man kaana yarjuuda ilan shardiga iyo mashruudku way isku xidhan yihin tanna hadduu rajeeyiyo haddaanu rajayntoona ityaanka ajashani inay timaado kuma xidhna isaga baqihiis iyo rajadiisa midna marka waxaa awalaysan baa la yidhi inaan taa yacni shardigaa hore inaan jawaab looga dhigin fa ina ajalallaahi loo soo qadaroo la yidhaha ay falyastacidda lidaalika qofka arrintaa rajaynaya ama ka baqanaya dee ha u diyaargaroobo oo camal wanaagsan ha u diyaarsado marka fa ina ajalallaahi la aatin ajasha iyo muddada ilaahay u qoondeeyey arrinkaasina waa mid imanaysa oo dhacaysa oon marnaba baaqanayn allah waxa uu tilmaamay axadka jihaada inuu naftiisa uu nafcigeeda iyo waxtarkeeda u jihaadayo oo ilaahay aanu waxba ugu tarayn maadaama aayaddani ay maki tahay jihaadkan loogama jeedo jihaadu sayfi wasinaan jihaadkii gacanta iyo seefta loogama jeedo waayo markaa jihaadka lamaba jidayne aayaddani aayaadkii makiga ahaa weeyi laakiin waxaa looga jeedaa jihaadkan ka seefta ka ka horeeyo oo jihaadu nafsi washaytaan in nafta iyo shaydaanka iyo hawadiisa uu ruuxu la jihaado ou meel iska mariyo waayo ninkaan naftiisa ka adkaanaen la jihaadini dee gaalka iyo cadowga khaarijiga ana iska celin maayo oo la jihaadi kari maayo marka jihaadkani waa jihaadu nafsi waana kii ilaahay nebi maxamed mou ku amray wajaahidhum bihi jihaadan kabiira waayo bihi damiirku wuxuu noqonayaa qur'aanka waxa lagu jihaadayaana waa qur'aanka iyo dacwada iyo dadka khayrka iyo wanaagga inuu gaadhsiiyo weeyaan jihaadkaasi oo waa jihaadkii dadka yacni dacwo ahaan iyo khayr ahaan loola jihaadayey ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwa mu'miniinta ee camalka wanaagsan sameeyey inuu dembigoodana dhaafayo jannana uu gelinaayo lanukafiranna canhum sayi'aatihim walanajziyannahum axsana aladii kaanuu yacmaluuna sidii horeba inoo soo martay axsanka ama afcalu tafdiilkiisa loo daayaa ama bimacna alxusni ayuunbaa laga macneeyaa oo waxaa la yidhaha afcalu tafdiilku baabkiisii ma aha waxaana xoog badan in baabkiisa loo daayo oo la yidhaahdo axsan iyo xasan weeyaan acmaashu oo waxyaabaha iska mubaaxaadka ah een abaalmarin iyo cuquubatoona ku tacalluqin waa xasan wixii muxaramaadkee laynoo diidayna dee waa qabiix wixii layna amray calaa jihati alilzaam ama si aan ilzaam ahaynna waa waajibaadkii iyo manduubaadkii markaa axsanku waxa abaalmarintu ay ku tacalluqaysaa waa waajibaadkiiyo sunantiiyo iyagaa axsan ah waxa ka soo hadhay waa mubaaxii iska bannaanaayo waa xasan isagoo abaal iyo cuquubo midna ma leh markaa camalkay samaynayeen ka ugu wanaagsan baanu ku abaal marin dee waajibaadkii iyo sunanta abaalkoodii baanu siin haddii la yidhaahda waa bimacna alxusnina si aan axsanku uga bixin waa macnaha camalkoodii wanaagsanaa ay samaynayeen baanu ku abaal marin oo ama xasan ha noqdo ama axsan ha noqdo oo culimmada qaarkood baa waajibka iyo sunnada xasan iyo axsan ku kala tilmaamaya marka labadaba waa lagu abaalmarin waxaa kaloo aayaadka ku sugan alwasiyatu bibiri alwaalideyn waxaa laynoo dardaarmay waalideynka ama labada waalid in loo samafaloo la wanaajiyo oo xataa hadday gaalo yihiin samafalkoodu ma dhacayo hal shay uun baan laga yeelayn gaalnimo inay kuugu yeedhaan iyo shirki wixii ka soo hadhay waa inaad ugu samafasho xataa hadday gaalo yihiin oo allah waxau ihi wawasayna alinsaana biwaalidayhi xusnaa wain jaahadaaka litushrika bima laysa laka bihi cilmun falaa tutichumaa ilaya marjicukum faunabi'ukum bima kuntum tacmaluun markii insaanka la amray samafalka waalidkiisa ayaa waxaa laga soo reeboo la yidhi gaalnimo hadday kugula dadaalaan ha ka yeeli waayo laa taacata limakhluuqin fii macsiyati alkhaaliq ilaaha khaaliqa macsiyadiisa qof makhluuqa laga yeeli maayo walow waalidkaana ha noqdee maa laysa laka bihi cilmun jalaalaynku wuxuu odhanayaa muwaafaqatan lilwaaqici falaa mafhuuma lah yacni shardigan lagu xidhay ama qeydkan lagu xidhay litushrika bihi maa laysa laka bihi cilmu hadday kugula dadaalaan inaad iigu shariig yeesho waxaanad cilmi u lahayn qeydkani wuxuu yidhi qeyd ixtiraaziya ma aha oo shirki cilmi loo leeyahayba ma jiro oo shirki kasta waa bikayri cilmin laakiin maa laysa laka bihi cilmun waaqica iyo sida xaqiiqadu tahay uunbay waafaqsan tahaye mafhuum laga fahmayo oo mafhuum mukhaalafo ma leh oo macnaha la odhan maayo dee maa laka bihi cilmun hadday kuugu yeedhaan iigu shariik yeel waayo maba jiraba shirki cilmi lihi aslanba ma jiro culimmada qaarkood waxay ka cabiraan waa sifa kaashifa oo waxay sii caddaynaysaa uun shirkigu cilmi la-aanta u yahay iyo marnaba inaanu daliiliyo xujo lahayn ama waa libayaani lwaaqic waaqica xaqiiqada jirta unbaa lasii bayaaminayaaye qeydkani qeyd ixtiraas kale lagu saarayo ma aha markaa sifadu sifa muqayida oo ixtiraas la ma ahae waa libayaani lwaaqic falaa mafhuuma lah wa an tushrikuu billaahi maa lam yunazil bihi sulaanan bay la mid tahay waayo dee shirki ilaahay xujo kusoo dejiye ma jire shirki walba lam yunzil illaahu bihi sulaanan lakin waa libayaani lwaaqicuun ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu tilmaamay kuwa mu'miniinta iyo camalka wanaagsanna sameeyey iimaanka iyo camalka kulmiyey lanudkhilannahum fi saalixiin waa yabooh iyo ballanqaad dadka wanaagsan ee alla uu doortay dhexdooda inuu gelinayo oo ay ka mid noqonayaan lanudkhilannahum fi saalixiin zamakhshari waxa uu yidhi sida uu jamaaludiin alqaasimi kaga soo naqlinayo maxaasinu ta'wiilka zamakhshari waad garanaysa anigu muctasiliyu lcaqiida ayuu ahaa laakiin dee wixii saxa ama khayra in laga soo naqliyo diidi mayso gaar ahaan jaanibka luqada aad bay culimmadu uga soo naqliyaanoo luqada qawi buu ku ahaa marka aayaddan lanudkhilannahum fi saalixiinana waxa uu yidhi sida uu jamaaludiin kaga soo naqlinayo maxaasinka waasalaaxu min ablagi sifaati almu'miniin wuxuu yidhi salaaxa iyo hagaagu waa sifaadka ugu xeesha dheer ee mu'miniintu ay ku sifoobaan wahwa mutamannaa anbiyaa illaah waana waxay tamaniyaanay doonaan ama jeclaystaan ambiyada alle inay helaan ba uu yihi zamakhshari qaala allahu tacaala xikaayatan can sulaymaana calayhi salaam allah waxau yihi sulaymaan isagoo ka xikaayoonayo nooga warramaya hadalka uu yidhi wa adkhilnii biraxmatika fii cibaadika asaalixiin allah ayow raxmaddaada sababteeda igu geli addoommadaada wanaagsan dhexdooda kuwaa iga mid yeel ibraahiimna waxa alla uu ku yidhi wa qaala fii ibraahiima calayhi salaam wainahu fi laakhirati la min asaalixiin ibraahim aakhiro marka la tago dadka wanaagsan ee saalixiinta ah ayaa uu ka mid yahay waxaana alla u ballanqaaday cidda ka run sheegta daacadiisa iyo daacada rasuulka inuu saalixiinta macooda ka yeelayo waman yutic illaha warasuula fa ulaa'ika maca aladiina ancama allahu calayhim min alnabiyiina wasidiiqiina washuhadaai wasaalixiina waxasuna ulaa'ika rafiiqa allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo tilmaamay kuwa gaalada ah ee nifaaqu uurka iyo qalbiga uu kaga jiro iyo kuwa mu'miniinta ah sidii aayaadkii horeba uu inoogu tilmaamay labadaa inuu kala marhayo marnaba aanay isku milmayn macnaha waa la kala muujinayaa oo way kala caddaanayaan marka la imtixaamo walayaclamanna allahu aladiina aamanuu walayaclamanna almunaafiqiin waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay dadkii inay qaybsamayaan oo waxa dadkii ka mid ah kuwo marka loo imtixaamo ee diinta darteed loo dhibo dhibka dadka ka yeelaya sida cadaabka ilaahay oo kale oo cidhibtooda dib uga noqonayo oo ridoobaya oo diinta aan ku sugnaanayn waa kuwii munaafiqiinta ahaa wa min annaasi man yaquulu aamanna billaah fa idaa uudiya fillaahi jacala fitnata annaasi ka cadaabi illaah dadkii waxaa ka mid ah kuwo odhanaya allah iyo rumaynay laakiin marka lagu imtixaamo iimaankii ilain maaha unin madaxa laguu salaaxayo waa laguu dhibi oo waa laguu imtixaami marka marka loo imtixaamo ee la dhibo dhibaatadii dadkay ka yeelayaan cadaabka ilaahay oo kale jamalku wuxuu ku odhanayaa futuuxaatulilaahiyaha ka cadaabi illaah ay jazica min ada annaasi walam yasbir calayh fa ataaca annaasa kamaa yutiicu allaha man yakhaafu cadaabah waxa uu ihi wuu argagaxayaa oo dhibaatadii dadka kuma sabrayo markaasuu dadkii ka yeelayaa wax alla waxay ka doonaan sida qofka ilaahay cadaabkiisa ka cabsoonaya ilaahay uu u yeelaya amarkiisa uu qaadanayo macnaha muuminiintu cabsida ay cadaabka ilaahay ka cabsanayaan iyo baqaha ay rabbi ka baqayaan wuxuu ku xambaarayaa ilaahay inaanay khilaafin oonay caasiin ee ay adeecaan haddaba kuwan dhibaatadii dadka ka yeelay sida cadaabka ilaahay oo kale iyaguna waxay u dhaqmayaan oo ay yeelayaan fitnadii dadkay cadaabkii ilaahay kala mid dhigeen marka dadka waxba kama diidayaane wax walba waa ka yeelayaan oo diintiibay uga baxayaan waa kuwii munaafiqiinta ahaa walain jaaa nasrun min rabbika layaquulunna inaa kunna macakum waxaa allau yidhi haddii guul iyo nasri xagga rabbi ka yimaadana waxay odhanayaan annaku idinkaanu idinla jira haddaad muuminiintii tihiine haniimada iyo waxaa soo qaadateen wax naga siiya awalaysa allaahu biaclama bimaa fii suduuri alcaalamiin ilaahay miyaanu ogeyn waa ogyahay laabta dadka waxa ku qarsoon waa kala ogyahay kuwa munaafiqiinta ah ee nifaaqu uurka kaga jiro iyo kuwa mu'miniinta ah ee iimaanku qalbigooda uu biyodhigay ilaahay waa kala ogyahay oo labadaasi iskagama khaldana waxaa halkan lagu tilmaamayaa markaa inay ka mid yihiin dadkii kuwa munaafiqiinta ah ee haddii la dhibaateeyo dhibaatadii ka dhigaya sidii cadaab ilaahay oo kale ee aan ku sabrayn diintii ee diinta dib uga noqonaya haddii mu'miniintu ay guulaystaan oy khaniimo helaanna markiiba intay soo noqdaan ayay odhanayaan annaku idinkaanu idinla jiraye wax naga siiya kuwaas ayaa dadka ka mid ah laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala mu'miniinta iyo munaafiqiinta wuu kala madhayaa ee sidaa laysku huwanaan maayo oo ilaahay waa kala saarayaa ilaa ay kala caddaadaan kuway ka runta tahay iimaanka iyo diinta ay sheeganayaan iyo kuwa afka baarkiisa mooye uurkiisa aanay diintu u dhaadhicin dabeed alla waxa uu tilmaamay kuwa gaalada ah marka ay u caal waayeen ay ugu taag waayeen mu'miniinta inay xoog iyo yacni ku muquuniyaan oo awood ay diinta kaga duwaan marka dambe waxay ku dadaalayaan inay soo leexsadaan oo ballanqaad iyo dabacsanaan inay diinta kaga duwaan labada midnaba ku guulaysan maayaan wa qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu ittabicuu sabiilana waxay gaaladu ku odhanayaan mu'miniintii annaka waddadayada soo raaca walnaxmil khataayaakum gafafkiinana aanu qaadne waxaa dembi gashaan annakaa idinka xambaaranane annaka na soo raaca bay odhanayaan ilaahay baa ku been xukmiyey oo beentooda bayaamiyey oo alla waxau ihi wamaa hum bixaamiliina min khataayaahum min shay innahum lakaadibuun waxba dembiyadooda kama qaadi karaane waa beenaalayaal weliba iska dhaaf inay dembiye ka xambaaraane iyagaaba culas yacnii culayskoodii culaysyo kale loogu daray oo alla waxau yidhi walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaala maca ahqaalihim waxay xambaari doonaan oy dhabarka ku qaadi doonaan dembiyaday galeen iyo dembiye kaloo ula socda dembiyadan kale waxa looga jeedaa ma aha macnuhu inaanay dembigan galabsan way galabsadeen waxa looga goynayaa laakiin dembigu waa laba oo midna waa kay iyagu si toosa u sameeyeen ee ay u faleen ee xubnahooda iyo jawaarixdooda ay ku fuliyeen midna waa kii dad kale intay u horseedeen oo ugu yacni ugu yeedheen oo u tilmaameen dabadood lagaga dayday markaa ka iyaga loo nisbeeyey ahqaalahum waa kuway iyagu naf ahaantooda sameeyeen kuwa la leeyahay waa ahqaala maca ahqaalihim waa dadkii iyaga dembiga kaga dayday ee dabadood sameeyey oo ilaahay aayaddii kale waa kii ku lahaa liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaamah wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm alaa sa'a maa yaziruun ilaahay waxau idhi subxaanah waxay qaadayaan oo xambaaranayaan dembiyadoodii oo dhammaystiran qiyaamaha iyo kuway hallaynayeen ee cilmi la'aan ku luminayeen dembiyadoodii bay xambaaranayaan alaa saa'a maa yasiruuna alla ilaaha waxaa xumaaday waxay xambaaranayaan marka macnaha kuway halleeyeen ee iyagu hallowga u horseedeen wax allo waxay dunuub gelayaan dunuubtaa mid lamida iyagana loo qoraya nebiguna sala allahu calayh wasalam xadiidka waa ka ku caddeeyey waxa uu yidhi man sanna fi lislaami sunnatan sayi'ah facalayhi wisruha wa wisru man camila biha min bacdi laa yunqasu min awsaarihim shay xadiidka dheer aakhirkiisa waxaa ku sugnaa qofka islaamka dhexdiisa ku jideeye dadka u horseeda ee sabab ugu noqda xumaan ee dabadeed dadkii ay xumaantii kaga daydaan qofkaas waxaa dushiisa saaran xumaanta uu sameeyey dembigii ka dhashay isagaa xambaaranaya cid alla cidda xumaantaa kaga dayataa dembigay yacni dembiga saaran korkoodana mid lamid ah isagana la saaraya iyadoo kuwaa dembaabaya dunuubtooda aan waxba laga nuqsaaminayn macnaha qofku isagu waxaan macallinka ugu ahaa dee qofkaasi dembiga uu gelayo wuu saaran yaho laga qaadi maayo laakiin kaa mid lamida ayaa loo qorayaa kii u horseedee hogaamiyaha ugu ahaana ilaahay waxa uu tilmaamay markaa aakhirana in la weydiin doono wax allo wixii ay samaynayeen iyo gef waxay galeen dabadeed ilaahay wuxuu inoo tilmaamay qisadii nebi nuux calayhi salaam iyo in qoomkiisa loo diray oo rasuulkii ugu horreeye ummadda loo soo diray markii shirkigii ugu horreeyey dhulka ka dhacay waxaanu dhexdooda ku nagaaday kun sannadood oo konton la hadda waxa weeyaan intuu dacwadda ku baaqayey ayaa sagaal boqol iyo konton sannadood ah lama sheegin intii ka horreysay rasuul baan laga dhigin oo dee muddo badan buu noolaa lama sheegin intii ka dambaysay ee markii qoomkiisa la qarqiyey ee doonta isaga iyo intii raacday ay ku badbaadeen inta uu dib usii noolaa yacni waa muddo dheer risaalada ka hor iyo halaaggan qoomkiisa la halaagay kadib iyo inta uu dacwadda ku baaqayey dee intii dacwadoo keliyaaba lagu tilmaamay kun sannadood oo konton la yacni cumri kalena waa lahaayoo ka horreeyo ka dambeeyey marka dee umamkii hore iyo cumrigoodu siduu u dheeraa ayay tilmaamaysaa iyo farqiga u dhexeeya dee ummaddeennan iyo cumrigeedu siduu u gaaban yahi oo nebigu sala allahu calayh wasalam ku tilmaamay in waxa weeyaan acmaaru ummati maa bayna sitiina ila sabciina wa aqaluhum man yajuusu dalik acmaarta la siiyo ummadda nebi muxamed waa lixdan ilaa toddobaatan wax yar baa dhaafaba laakiin iyagu dee cumrigoodu waa dheeraa umamkaa hore ilaahay waxa uu tilmaamay markaa nebi nuux muddada intaa leeg markuu u baaqayey ee uu taag waayey ayaa ilaahay uu beryo u habaaray fadacaa rabbahu annii maqluubun fantasir ilaahay buu beryo wuxuu yihi yaa rab waa layga qaalib noqdo waa layga xoog roonaado waa u taag waaye ii gargaar oo ii hiili fafataxnaa abwaaba asamaa'i bimaa'in munhamir wafajarna alarda cuyuunan faltaqa almaahu calaa amrin qad qudir markaas ayaa albaabadii samada biyo xoog badan oo shubmayaa laga ballaqoo laga furay dhulkana biyo xoog badan baa laga soo saaray biyihii cirka ka soo dhacay iyo kuwii dhulka ka soo baxay ayaa isgaadhay taasaa lagu halaagoo lagu baabi'ey iyagoo daalimiin ah fa anjaynaahu asxaaba asafiina wa jacalnaaha aayatan lilcaalamiin isaga iyo intii doonta la raacdaa la badbaadiyey waxaana laga yeelay dhacdadaas cibro lagu cibro qaato caalamkao dhan ay kuwaan toobaan oo wax ku qaataan dabadeed ilaahay wuxuu inooga warramay qisatu nabiy llaahi ibraahim maca qowmih nebi ibraahim iyo qoomkiisa qisadii dhex martay wa ibraahiima id qaala liqowmihi icbudu llaha waataquuhu dalikum khayrun lakum in kuntum taclamuun waxaa laynoo sheegay dacwaddii iyo khayrkii uu ku baaqayey ilaahay towxiidkiisu ugu yeedhay cabsida alluu ugu baaqay wuxuu u tilmaamay waxay samaynayaan wax qiimale inaanu ahayna been abuurad uu yahay inamaa tacbuduuna min duuni illahi awthaanan watakhluquuna ifkaa wuxuu u tilmaamay kuwaasi inaanay arsaaqad iyo hanti midna aanay u hayn dhib iyo dheeftoona aanay soo gaadhsiin karayn ina aladiina tacbuduuna min duuni illahi laa yamlikuuna lakum risqa faabtaguu cinda allahi risqa wacbuduuhu washkuruu lahu ilayhi turjacuun dabeed alla wuxuu tilmaamay in hadday nimankan reemaka beeniyaan oo xaqa ay ka baydhaan dee kuwii ka horreeyeyba ay beeniyeen rasuulkana waxaa korkiisa saaran ay tahay oo keliya inuu u bayaamiyo xaq oo u caddeeyo waxa loogu soo halqabsadoo loo tilmaamay abuurka ilaahay uu bilaabayo iyo soo celintiisa dambe inay ka fakaraan oo ay u fiirsadaan awalam yarow kayfa yubdi'u allaahu alkhalqa uma yuciiduh inna dalika cala allaahi yasiir waxaa la amray inay arlada socdaan oo u fiirsadaan si ay u arkaan sida ilaahay abuurkiisa uu yahay iyo maraaxisha uu soo marayo dabeedna ugu aqoonsadaan ilaaha sidaa wuxuu abuurayaa inuu yahay ka iyagana dib u soo celin doona ilaahay waxa uu tilmaamay tasarufka iyo talada uu leeyahay in cidina la ku wehelin oo yucadibu man yashaa wa yarxamu man yashaa wa ilayhi tuqlabuun isagaa cidduu doonana cadaaba cidda mutaysatay cidduu doonana u naxariista marjica iyo ma'aabka iyo noqodka loo noqonayaana waa xaggiisa wamaa antum bimucjiziina fi lardi walaa fi samaa waxa alla uu tilmaamay cir iyo dhultoona ilaahay inaanay kaga cararayn meel ay kaga baxsan karaan aanay jirin meel walbana ka ku maamulaya ee amraa waa rabbi wamaa lakum min duuni illaahi min waliyin walaa nasiir waxaa rabbi uu tilmaamay kuwa liqihiisa iyo la kulankiisa iyo aayaadka rabbi beeniyey kuwa raxmad ka quustay inay yihiin oo cadaab kulul mutaystay ilaahay tabaaraka wa tacaala qisadii nebi ibraahim waxa uu ku gebagabeeyey markuu si walba tawxiidkii ugu dhigay ee u bayaamiyuu usoo bandhigay jawaabtoodii waxay noqotay famaa kaana jawaaba qowmihi ilaa an qaaluu iqtuluuhu aw xariquuh jawaabtoodii mabay noqon inay yidhaahdeen mooyaane wax kale dila ama guba faanjaahu allaahu min annaar ilaah baa naartii ka badbaadiyey oo markay yidhaahdeen qaaluu xariquuhu wansuruu aalihatakum in kuntum faaciliin markay yidhaahdeen guba oo ilaahyadiinni u gargaara haddaa wax samaynaysaan qulnaa yaa naaru kunii bardan wasalaama calaa ibraahiim wa araaduu bihi kaydan fajacalnaahum alakhsariin waxaanu ku nidhi naartii iyo dabkii dabow naartii ey waxaad ahaataa qabow iyo badbaado oo bardanun haddii lagu dayn lahaayoo barafowdo dee waabuu ku dhimanayaa qofku laakiin waa qabow badbaada la socoto oon waxba yeelayn markaa kuunii bardan wasalaaman calaa ibraahiim mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen xadhkihii iyo quyuuddii ay ku xidhxidheen afartiisa addin iyo waaxyadiisa unbay ka jartoy ka goysay jidhkiisa iyo maradiisa toona waxba ma yeelin sababtuna waxa weeye dee naartu waa makhluuq amran makhluuq kasta amarka ilaahay buu ku hoos jiraa oo ilaahii amrayey ayaa yidhi ha taaban oo ha gubin ee waxaad u noqotaa badbaado iyo qabow waa sidii baddii nebi muuse la yidhi usha ku dhufe ee labada dhinac u kala dhambalantay ee bannaanka cidlada a noqotay waayo waxani waa makhluuqaad ilaahay ka amar qaato oo ilaahay siduu doono ugu talinayo ilaahay markaa waa ka badbaadiyo waxau ihi inna fii dalika la aayaatin liqowmin yu'minuun badbaadadaas walee calaamo lagu cibro qaato weyn oo culus baa ku sugan yayse ugu sugan tahay liqowmin yu'minuuna waxa mu'miniinta loo gaar yeelay iyadoo dadkoo dhan aayaad ugu sugan yihiin waayo iyagaa ku intifaacaya oo wax ku qaadanaya sidaasaa gaar loogu xusay aayadda dadkoo dhan waa loo soo rogay laakiin kuwa qaatay baa gaar loo xusay oo mu'miniinta ah waxa uu ibraahim ku yidhi isagoo la dardaarmaya inama itakhadtum min duuni illaahi awhaanan mawaddata baynikum fi lxayaati addunya ilaahay sokadii waxaa samaysateen uun sanamiyo aad idinku dhexdiinna isku jeceshihiin oo isku ogashihiin laakiin qiyaamadu markay dhacdo barhkiinba barhka kale wuu ka gaaloobayaa waanu nacdalayaa hoygiinnuna waa naar wax idiin hiiliyana heli maysaan bismi illaahi araxmaani araxiim alif laam miim allahu aclamu bimuraadih allah waxau idhi axasiba ma waxay u maleeyeen annaasu dadku an yutrakuu in lagaga tegayo an yaquuluu inay yidhaahdaan aamanaa waanu rumaynay walxaal hum iyaga laa yuftanuuna aan la imtixaamayn wallaahi laqad fatannaa waanu imtixaannay alladiina kuwii min qablihim iyaga ka horreeyey oo falayaclamanna allaahu walle ilaahay waa ogaan oo wuu ogaan alladiina kuwa sadaquu ka run sheegay iimaanka walayaclamanna waanu ogaan doonaa oo waa ogaan doonaa alleh alkaadibiina kuwa ka been sheegay beenta sheegaya am xasiba ma waxay u maleeyeen aladiina kuwa yacmaluuna samaynaya asayi'aati ay alacmaal asayi'aat camallada xunxun kuwa samaynaya ma waxay moodayaan oo u maleeyeen an yasbiquunaa inay naga baxsan karayaan oo naga fakanayaan saa'a waxa xumaaday maa yaxkumuuna waxay xukumayaan man axadka kaana ahaaday huwa manku yarjuu mid rajaynaya ama ka baqanaya liqaa'a allah ilaahay la kulankiisa falyastacida lidalik jawaabka u soo qadar arrintaa ha u diyaargaroobo oo waxa weeyaan ha isku diyaariyo waayo faina ajala allah ay faina ajala liqaa'i illaah waayo ilaahay la kulankiisa ajasha ama wakhtiga ilaahay u qoondeeyey la aatin xilliga ilaahay ugu talagalay ajashaasi waa imanaysaa wa huwa rabbi assamiicu waa ka maqalka badan alcaliimu ee ogaalka badan waman axadka jaahada jihaada fainamaa yujaahidu wuxuu jihaadayaa uun linafsihi ay linafci nafsih naftiisa waxtarkeeda waayo ina allaha alleh laganiyun waa mid ka deeqtoomoo ka maarmay can ilcaalamiina caalamiinta oo dhan waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wacamiluu sameeyey alsaalixaati ay ilacmaal asaalixaat acmaashan wanaagsan sameeyey lanukafiranna walle waanu ka tirtiri oo waanu ka tirtiri canhum iyaga xaggooda sayi'aatihim xumaanahooda waanu ka tirtiri walanajziyannahum waxaananu ku abaalmarin doonaa axsana aladii kiika ugu wanaagsan kaasoo kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya wawasaynaa waxaanu kula dardaaranay alinsaana dadkii biwaalidayhi ay biixsaani waalidayh labadiisa waalid wanaajintoodaanu kula dardaaranay xusnan wanaajin inuu wanaajiyo oo uu samafalo wain jaahadaaka hadday kugula dadaalaan labadii waalid litushrika inaad ila wadaajiso bii aniga cibaadadayda maa shay inaad ila wadaajiso shaygaasoo layse aanu kuugu ahaanin laka adiga bihi shayga cilmun wax cilmiya aanu kuugu sugnaanin falaa tutichumaa ha ku addeecin oo arrintaa ha ka yeelin ilaya xaggayga ayuunbuu ahaaday marjicukum noqodkiinu oo fa unabi'ukum waxaan idinka warramayaa bimaa kii kuntum a ahaydeen tacmaluuna kuwa sameeya waaladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu sameeyey alsaalixaati alacmaal asaalixaat acmaashan wanaagsan sameeyey lanudkhilannahum wallee waxaanu gelin oonu gelin fi saalixiina kuwa wanaagsan dhexdoodaanu gelin oo kuwaasay ka mid noqon wa min annaasi dadkii waxaa ka mid ah man duul baa ka mid a yaquulu odhanaya aamanaa waanu rumaynay billaah ilaahay baanu rumaynay oo fa idaa uudiya marka la dhibo fillaahi ilaahay dartii marka loo dhibo jacala ka yeelaya fitnata annaas dadka dhibaatadooda ka yeelaya ka cadaabiillaah ilaahay cadaabkiisii oo kale ka dhigaya oo dabadeed dadku waxay ka doonaanba yeelaya oo diintiisa dib uga noqonaya walain jaaa haddii uu yimaado nasrun guul iyo gargaar hadduu yimaadana min rabbika rabbigaa xaggiisa uu ka yimaado oo muslimiintu intay libinta helaan ay khaniimo iyo wax lamida soo qaataana layaquulunna kuwaasi waxay odhanayaan waa munaafiqiintiie innaa anagu kunnaa waxaanu ahayn macakum idinka la jirkiinna idinkuun baanu idinla soconnay ee dheef waxaa hesheen dee qaybtayadana siiya awalaysa allaahu ilaahay miyaanu ahaan waa yahaye biaclama mid og bimaa fii suduuri alcaalamiina caalamiinta ama dadka oo dhan laabtooda waxa ku qarsoon ilaahay miyaanu ogeyn waa og yahay walayaclamanna wallee waa ogaan doonaa oo waa ogaan doonaa allaahu alle alladiina kuwa aamanuu rumeeyey walayaclamanna waxaanu ogaan doonaa oo ogaan doonaa almunaafiqiina kuwa munaafiqiinta ah macnaha mu'miniinta iyo munaafiqiinta wuu kala madhi oo wuu kala muujin oo bannaanku arrinkooda soo dhigi wa qaala waxay yidhahdeen aladiina kuwii kafaruu gaaloobay liladiina kuwii waxay ku yidhahdeen aamanuu rumeeyey ittabicuu soo raaca sabiilanaa waddadayda soo raaca walnaxmil aanu qaadne khataayaakum gafafkiinna aanu qaadne wamaa hum manay ahaanin iyagu bixaamiliina kuwa ka xambaaraya oo ka qaadaya min khataayaahum gafafkooda min shayin ay shay a waxba kuwa ka qaadaya may ahaanin waayo inahum iyagu lakaadibuuna waa kuwa been sheegaya oo beenaalayaal ah walayaxmilunna waxay qaadi doonaan oy qaadi doonaan ahqaalahum culaysyadoodii iyo dembigay hore u galeen iyo wa ahqaalan culaysyo maca ahqaalihim culaysyadooda ula socda dembiyadoodii iyo dembiye kaloo ay galabsadeen ayay xambaaran doonaan wala yus'alunna waxaana la weydiin doonaa oo la weydiin doonaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame camaa kii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmihi reetolkii ayaanu u diray oo falabita dabeed wuxuu ku nagaaday fiihim dhexdooda alfa sanatin kun sannadood ayuu dhexdooda ku sugnaa ilaa khamsiina caaman konton sannadood mooyaane faakhadahum atuufaanu dabadeed duufaankii ayaa qabtoo lagu qarqiyey walxaal hum iyagu daalimuuna kuwa dulmi falay ay yihiin faanjaynaahu dabeed nuux waanu badbaadinay iyo wa asxaaba asafiina doonta asxaabteedii waa dadkii la saaraaye wajacalnaaha doontaa waxaanu ka yeelnay ama qisadaa nebi nuux waxaanu ka yeelnay ama badbaadadaa iyo najaadkaa waxaanu ka dhignoo ka yeelnay aayatan calaamad lagu cibro qaato lilcaalamiina caalamiinta dadka oo dhan ayaanu calaamad lagu cibro qaato uga yeelay wa ibraahiima wadkur qisata ibraahiima nebi ibraahim qisadiisiina nebi maxamed oo xus dadkana u sheeg id waagii qaala uu yidhi ibraahiim liqowmihi reetolkii uu ku yidhi ucbudu llaha ilaahay keligii caabuda oo wattaquuhu ka cabsada daalikum arrinkiinna oo alle inaad caabudaan oo ka cabsootaan ayaa khayrun idin khayr badan lakum idinka in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa wax kala garanaya innamaa tacbuduuna waxaad caabudaysaanun min duuni illaah ilaahay sokadii awthaanan sanamyo ayaa caabudaysaan wa takhluquuna waxaad abuuranaysaan ood samaysanaysaan ifkaa been abuurad yacni waxaan jirin ayaa waxa weeyaan ilaahay aa ka dhiganaysaan ina aladiina kuwa tacbuduuna aa caabudaysaan min duuni illaahi alla sokadii laa yamlikuuna idiin hanan maayaan lakum idinka risqaa wax arsaaqad iyo waxtar iyo dheeftoona idinma hayaan ee fabtaguu ka dalbada cinda allaahi ilaahay agtiisa ka dalbada arrisqa arsaaqadda alla agtiisa ka doonta wacbuduuhu ilaahay caabuda oo washkuruu u mahadnaqa lahu alleh ilayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaa turjacuuna laydin celinayaa wain tukadibuu haddaa beenisaan ree makow faqad kadaba waxa beeniyey umamun ummado oo min qablikum idinka idinka horreeya ambiyadoodii hore u beeniyey wamaa cala arasuuli rasuulka korkiisana may ahaanin ila albalaaqu gaadhsiin mooyaane gaadhsiintaasoo almubiinu cad awalam yarow miyaanay arag ama aanay ogeynba kayfa yubdi'u allah sida alla uu bilaabo alkhalqa abuurista humma yuciiduhu dabeed wuu soo celinayo miyaanay ogeyn oonay cilmiyo ogaal ulahayn oo arrintaa cilmigeedu miyaanu soo gaadhin inna daalika arrinkaas oo ah inuu ilaahay abuurka bilaabay soona celinayo cala allaahi alla korkiisa yasiirun waa midu fududoon ku cuslayn qul waxaad ku tidhaha nebi allow siiruu socda fil ardi ay cala alardi arlada korkeeda socda oo fanduruu eega ay nadara tafakurin wactibaar eegmo aad wax ku qaadanaysaan oo ka fakeraysaan eega kayfa bada'a sida alla uu bilaabay alkhalqa abuurista humma allaahu dabeed allaah yunshiwu isagaa abuuraya annash'ata abuurista alaakhirata ee dambe oo abuurkan hore alla siduu u bilaabay ayuunbaa ka dambena isaguu soo celinayaa waa albacthu bacda almowt waayo in allaha alla calaa kulli shay shay walba qadiirunkii awooda weeyaan rabbi yucadibu waa cadaabaa rabbi man yashaau ka u doono tacdiibahu cadaabidiisa wayarxamhu waa u naxariistaa rabbi man yashaau ka u doono raxmatahu naxariistiisa wailayhi ay ila allah ilaahay xaggiisa unbaa tuqlabuuna laydin celinayaa wamaa antum idinku maydaan ahaanin bimucjiziina kuwa ilaahay ku cajsi gelin kara oo kaga carari kara fil ardi arlada dhexdeeda iyo walaa fi samaa samada dhexdeeda toona cirka iyo dhulka midna ilaahay kaga baxsan maysaan wamaa lakum idin mana sugnaanin min duuni illaahi alla sokadii min waliyin mid arrinkiinna maamulo oo tawaliyaa idinma sugna iyo walaa nasiirin mid idin hiiliyaa toona waaladiina waxa kafaruu gaaloobay biaayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ka gaaloobay iyo wa liqaa'ihi la kulankiisa ulaa'ika kuwaasi baa alla uu yidhi yaysuu way ka quusteen min raxmatii naxariistayda waa ka quusteen wa ulaa'ika kuwaasi lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya famaa kaana dabeed ma ahaaninba waa qisadii nebi ibraahime famaa kaana ma ahaanin jawaaba qowmih nebi ibraahim qoomkiisu jawaabtii ay ugu jawaabeen mabay noqonin ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane wax kalaba may ahaanin uqtuluuhu ibraahiim dila waayo qofku markuu xujo waayo dee xoog buu micinsanayaa qofka taaqiga ah marka waxay yidhaahdeen uqtuluuhu ibraahiim dila oo seefku dila iyo gacan aw xariquuhu ama dabka ku guba faanjaahu allaahu dabeed ilaahay ibraahiim waa ka badbaadiyey min annaari dabkii alla waa ka badbaadiyey o ilaahay baa yidhi kunii bardan wasalaaman qabow iyo badbaadaa bay u noqotay inna fii daalik arrinkaa waxaa idinku sugan badbaadada nebi ibraahim la badbaadiyey la aayaatin calaamado lagu cibro qaato liqowmin qolo ayaanay ugu sugan tahay qoladaasoo yuuminuuna rumaynaya wa qaala waxau idhi ibraahiim innama ittakhadtum waxaad yeelateen un min duuni illaah ilaahay sokadii awthaanan sanamya ayaa samaysateen oo maxaa u samaysateen mawaddata baynikum jacaylka dhexdiinna ahaaday dartii baa u samaysateen fi lxayaati addunyaa nolosha adduunyada dhexdeeda aada isku jeclaanaysaan macnaha waxaa sanamyada u samaysateen uun jacaylka aada idinku arrintaa isku jeceshiin ay isku ogtihiin adduunyada humma yowma alqiyaama dabeed maalinta qiyaame marka qiyaamaha la ysugu yimaado yakfuru waa ka gaaloobayaa bacdukum barhkiin bibacdin barh ka kale oo wayalcanu wuu nacdalayaa bacdukum barhkiin bacdan barh ka kale wama'waakum hoygiinnuna annaaru naarta weeyi wamaa lakum idiinmana sugnaanin min naasiriina wax idiin heeliyaa wallahu aclam intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online